آه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدتي ولد fiican walaalshiisii الحمد لله aad baan u canahay masha allah
habeen dhaweydna waan ku soo wacayo waxaan u yar baahnaa Mm, lacag yaroo ku jirta mobilka mm,
ayaa waxaan ahay wakiil cusub baan ahaa ma garanaysaa degmada rar mhm, waana kuu sheegaya marka lacagaan doonayay inaan dee inbut ka dhigto oon isticmaalo mm.
oon u dhiibay kuwa xafiiska degmada rar kuwan Mm.
xafiiskeena ee degmada rar ha
ayaa waxay dhigaal bay ka dhigeen baan umalaynaya ma isticmaali karayo ma diri karayo balaasigaa ugu yaryahan bay soo qoraysaa markaan lacag ka diris tirado gabadha kalaad la hadashaan u malayn ani ma ahayn bal yeedhi numberkaaga makana sa Haa, ajendigaagaan lambarkaygu.
eegaa waa kaa aan kaala hadlayo ajendigaan kuu eegaa mise numberkaaga
ya
maxaan kuu eegaa ma wakiilkan kuu eegaa wakiilka i eeg wakiilka waxaa weeye wakiilkaan doonaya lacagaan geliyay inaan ka subo een, aan dadka aan isticmaalno ii sheeg Isticmaalkii wakiilka markaa- magaciisa
Xa- waxa weeye waa dhigriley ya dhigriley baa ku qoran degree eh qabalayga dhigriley haa
ma qabale baa ka horey mise degree lanbaa qoraa dhigriley un qor bas
degree la Degree- sideetan iyo degree- kow, lix boqol sideed iyo toban soo ma haa li- siddeetan iyo kow haa lix boqol haa lix haa waa sax.
sideed iyo toban haa
lacag kuma jirtaan koonkaaga maree
wuu maran yahay mm.
Ah, xagga kale haddaba lacagtan ku jirtaa maxay tahay markaa tobanka haa toban kun baa kugu jira toban kun baa ku jirta ha toban kaa kun baan doonayaa xaggan in lagu wareejiyo
xaggee lagugu wareejiyo dee macnaha inaan isticmaalaan rabay oo isticmaalkii markaan isticmaali jiraa toban kaa kun mm.
oo matalan macaamiishii waa cusub tahay aan israa u dir mid mhm ma diri karayo waxay odhanaysaa baalansigaaga uu maran yahay
marka lacagta soota kugu jirta sabab maxay ku leedahay
hadda waa taan yaabanahay lacagtisa kuma jirto een, Waxa- toban kun waxa iyo kugu shubay sulub baranji taylor
ya
camaji
hanti Branch taylor ha ha
ma xafiiska marka ararsa ku yaala camaji araarso ha yaa kugu shubay lacagtaadi araarso araartaan u dhiibay degmada araarso
okay kuwa xafiiska u jooga degmada araarso qolada mufu- iyagu markaas ay kugu shubeen maynan kugu shubin lacag hawa ahaan kumayna dirin
dee saasaan ku waday marka iyaguna maxay kugu direen lacag hawaa way kugu direen waa ku jirta
lacag hawaa bay igu jirta soo maha a dee lacagta hawadaas oo inaan isticmaalo baan rabay anigu oon ugu shubanayay igu jir khadka walaala waxaan la hadlaya wilankii qaabilsanaaya haye walaalahada marka lacag kamaba kamaba baxaysa Lacag- leedahay soo maaha kamaba baxaysa maba isticmaali karo
okay marka maxay ku leedahay balansigaaga yar alaasigaagaa yar bay leedahay
yaa goorma lacagta lagugu shubay dhaydkan eega afar iyo labaatankii bisha ha
walaal maba dhaweyn be marka lacagta lagugu ha ma dhow shubay.
ma dhoweynba ha waa maalintii la ii furay baa la iigu shubay lacag
okay sug ha wiilka qaraac ee qaabilsana haye garaac walaal igu jir khadka haye walaal haye
ewer sagaal
shan iyo toban Ma Inta waa ii- kiis.
wiilkan garaacaya adee baa haye haye haye haye walaal haye walaal
inaad maalin hore soo hadashay ahayd waan soo hadlay gabadh baa iga qabatay oo wiilal baa kugu sheegayaa bay igu tiri gabadhiina haddana goortii dambe inay kugu sheegtay ahayd shaqada markay taagan tahay waayo maanta waa xadoo kale xafiiska ma soo galaan waa run
anu mayna ahayn ani hadday tahay waan kuu sheegan kaa markaaba waan kuu sheegi lahaa go-aankeeda lacagtaas waala looda mahadsan tahay laakiin lacagta waan yaabayba oo waaban wareerayba
So whatsapp ka raadin.
Ah, waxaan islaa waa shirkad cusub ee horeyba lacag u geliyo bal isticmaal oo macaamiisha barbaaban islahaayo waa lacagtan horey ugu dedejisiyeyba
Wuu ii dhacay shug
ayo
wax u overdhacay The taleefonka number you dialed cannot be reached at this time. Please redial later.
malaha waxayna ku hoosgeynin Haa.
waxaan lagu hoosgeynin baa laga yaabaa een, xarun ha waa xagga farsamada un waa xagga xarunta Aa, camalka.
xarun bayna ku hoosgeynin sababtaasa lacagta uga bixi laada waa sidaa ha sugaan weydiiya inan ka qaabilsan alla waxaan lagu hoosgeynin maxaa la ha dhahaa xafiis waa sidaa xafiis mar wey haddaadan hoos imanaynin lacagtaada ma isticmaali karta waa sidaa wey farsamada waa saas waan waan yaabay anigu waan fahmi waayba Lacagtii oo ku iyagaa kuu jirta- furay soo maaha ha kuwa yarar baa i furay ee, ee, cusub iyaguna waa fresho aad uma garanayaan
sugaa nambarkana kaasoo wixii ka udhe anigu waxdaas way iga xiran tahay halkaas intaan tagaan kuu fiirin inay xafiis lagu hoosgeeyey oo maxaa la Ay.
dhahaa ay cillad kala tahay iyo Ah.
inaadan baraanjiba aadan hoos tegin halkaa lacagta ay dhib kaa haysto ay ku xaniban tahay ah bal halkaa iga hubi wala taleefonkan kaasoo qaraaco qabo kaasaan ka wada hadlaynaa haye
lambarka kusoo gelayaanay qabo kan ka baxo
haye